halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitriban iyo efamyada magaalooyinka qaar caalamkaoo dhanna waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somalycom
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha januari waa labaiyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo sahra cabdi axmed
fiidkii ku dhowaad sagaalka suuqa dhammayaasin madaskiley suuqbocle dadkaas ilaa hadda wararka wardhaxaan helayna waxay sheegayaan inuu ka kacay koronto laakiin xaqiiqda waa la gaari doonaa suuqaas wuxuu ka dhacay meel xooshado ah oo jiingada ah oo makiinada xadiid iyo makiinada saliid iyo hilib iyo lagu gado oo u badan alwaax
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax nuur cali oo ah guddoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo ka warramaya dhab xalay ka kacay suuqa degmadaasi ee loo yaqaano suuq boocle waraysi ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dalkan maraykanka iyo guud ahaanba dalal badan oo caalamka ah oo ay ka dhacayaan bannaanbaxyo lagu taageerayo xuquuqda haweenka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
boqolaal kun oo dadweyne ah ayaa ka qayb qaatay banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageeray xuquuqda haweenka kuwaas oo ka dhacay magaaladan washington d c ee xarunta u ah dalkan maraykanka banaanbaxan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa maalinkii ugu horreysay ee madaxweyne trump si rasmiya uu xilka ula wareego banaanbaxan ayaa waxa uu qayb ka ahaa banaanbaxyo badan oo lagu qabtay dalalka badan ee caalamka ku kala yaala kuwaas oo looga soo horjeedo siyaasadaha madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka
madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ahayd ku tegay xarunta wakaalada sirdoonka maraykanka ee c i a booqashada madaxweyne trump ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu si adag u dhaliilay qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha sirdoonka ee maraykanka madaxweyne trump ayaa hadal u jeediyey intii uu ku sugnaa xarunta wakaalada sirdoonka ee maraykanka ee c i a da waxa uu ku sheegay in uu si aada uga dambeeyo una qadarinayo shaqada ay qabtaan saraakiisha c i a ayaa sheegay in munaasabaddan ay ka qayb qaateen ku dhowaad afar boqol oo ka mid a shaqaalaha wakaaladda c i a subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka u dambeeyey ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu dabqabsaday suuqa loo yaqaano suuq boocle ee degmada dharkeenley haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno arrintaasi ayaa waxa aan la xidhiiday guddoomiyaha degmada dharkeenley cabdifataax nuur cali isagoo xilligaasi ku sugnaa gudaha suuqa kana qayb qaadanayay howlaha dabdemiska waxaana ugu horreyn aan weydiiyey sida ay xilligaasi xaalad u ahayd fiidkii ku dhowaad sagaalka suuqa dhammayaasin degmada iskeley suuq bocle dadkaas ilaa hadda wararka wardhaxaan helayna waxay sheegayaan inuu ka kacay koronto laakiin xaqiiqda waa la gaari doonaa suuqaas wuxuu ka dhacay meel xooshado ah oo jiingada ah oo makiinada xadiid iyo makiinada saliid iyo hilib iyo lagu gado oo u badan alwaax iyo jiingad lameyeria iyo cooshash ayuu ka kacay waa uu faafay isla ayaguu ku faafay hase ahaatee maamulka gobolka banaadir dawladda hoose waxay usoo dirtay qalabka debdeminta iyo baalayaal ka jaro dabka si oonan ugu faafin meelaha deriska iyo baqaarada ganacsiga iyo bacadlaha waxayna ku guulaysatay dawladda hoose ay ka hor tagto waxaa sidoo kale garab la siiyey shirkadda isgaarsiinta hormuud oo ayadana nagu taakulaysay qalab debdemin iyo booyado biyo iyo dadka deegaanka hay-adaha ammaankana waxay ka qayb qaadanayeen sugidda ammaanka suuqa suuqa badankiisa dharkii xooshadaha ahay iyo suuqii hilibka inta badan waa ay gubatay maadaamood hadda meesha ku sugan tahay indhahaagu intay qabanayaan wax dhaawaca ma jira ma jirto ma jirto qof bili-aadana wax ku noqotay mana jirto goob weyn oo ganacsi weyn oo ku baaba'ay waa cooshado iyo lamiyeeryaal iyo meel maalintii lagu ganacsado oo habeenkii laga hoydo waay marka saas darteed xilli habeena oo aysan shaqo socon inuu dabka kacay marka ma jirto dhibaato bili aadan ma jirto dhibaato nafeed ma jirto way jirtaa laakiin khasaare maaliyadeed oo yar markii loo fiiriyo hantida taalla suuqa goobaha gubtay baaxad ahaan intee bay leegyihiin waxa waaye ku dhawaad saddex boqol oo mitir oo oo isku adaraata wa guddoomiyeysan ka warqabno magaalada muqdisho suuqa bakaaraha ayaa isaguna gubtay marka maxaa lagu macnayn karaa suuqyadan gubtay ma kadisba mise wax kalaa jira
kolleytu waa waxa waaye qadar ilaahay waxaa kaloo jiro dabaylaha socdo oo oo oo- oo kaashanayo dabka eh, fiditaankiisa laakiin in waxawaaye dabka kacay bakaaraha iyo caawa suuqaan oo ka kacay intaba waa ay jirtaa raggii maanta ka shaqaynayay bakaaraha ilaa hadda shaqaynayo oo qalabka dawladda hoose marka kolleytu waa un isku soo aaday maaha wax hadda kale ma oo sheegi karna ma jiraan
gudoomiyaha degmada dharkeenley cabdifataax nuur cali oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan suuqa magaaladaas ama degmadaasi dharkeenley ee suuq boocle ee magaalada muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyo barnaamijka subaxnimo qarax habeenkii xalay ahaa lala beegsaday taliska ciidamada ammaanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku dhintay taliyihii ciidamada booliiska ee gobolkaasi wariyaheena haaruun macruuf ayaa faahfaahinta amuurtaasi waxa uu ka warastay taliyaha booliiska jowhar maxamed siyaad cali canjeex wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen
adiga abaare maqribadii xilliga oo hal saaco wax dhimana bamba waxaa lagu tuuray qaybta guud qaybta guud ee gobolka shabeellada dhexe kabacdina maxaa dhacay kabacdi waxaa dha- dhaawacyada dhacay adiga anagu anagu magaaladan jira shaqo u jiray jugta markii irtaan soo dhaqaaqay qaybtaan imiday qaybta markii dhaawac aan la kulmana dhaawac ayaan qaaday isbitaalka u qaaday adiga taliyihii qaybta booliiska gobolka shabeellada dhexe oo dhaawacaan qaaday allah yarxamu waa dhintay isbitaalka ugu geeriyooday wiilal laba wiil oo kalena waa dhaawacantay xoogaa dhaawac yaraa gaaray mid kalena xoogaa dhaawaciisa waa xoogaa adiga madara waa maasha allah waa fiican yihiin waa gartay marka taliyaha qaybta booliiska magaciisa noo xaqiiji khaliif cabdilcafa ayaa la yidhaha gaashaanla dhexe khaliif cabdilcafa yaa ka dambeeyey arrintan wallahi qolada dhagarqabayaasha umalaynayno hadda ilaa hadda waxa baaritaanka weli waa socdaa kama hor dhici karno wax yani wixii wax dili jiraa dila maana wax kaloo hadda maaragtay oo sigaraa u dila ma jiraan maxaa lagu bartilmaameedsaday kula tahay mas-uuliyadda wahaye xeerka waxaa lagu bartilmaamsada waa cadda maxaa kaloo lagu bartilmaamsada cidna kuma xadgudbin waa gartay waxaad ii sheegtaa xilliga uu dhacay weerarku imise ahayd saacaddu hal saaca oo rogi dhiman camal meelahaas marka isagu ma xarunta gobolku ku sugnaa gudaheeda mise gurigiisa dibishiga uu ku sugnaa qaybta booliiska gobolka shabeellaha dhexe dhexdeeda uu ku sugnaa marka xilligaas maxaa hawloo socotay markuu weerarku dhacayo waxa uu loo socota mala gurigiisa sayfisanayeen isaga askartiisu waalidiina waa hayeen ma aqaan meel looga soo tuuray anigana shaqan magaalada ugu maqnaa jugta markaan maqlaan soo cararay dhaawaciyaana la kulmo waana qaaday wax kaloo brobaleen hoosaas marka hal bamba keliya miyaa lasoo tuuray mise laba mise saddex hal bambo waay hal bambo hal bambo hal bambo waa hal gartay bambo ayirtay dhawaaqeedan maqlaya aniga waa soo cararay dhaawacaana uga midba anaaba qaadaba wax lasoo tuuray ma ahayd mise wax meesha lagu aasay wax lasoo tuuraya aaway dadkii soo tuuray dadki soo tuura ma hayno marka anaga waaba war dadkiina dhaawac qaadno oon yani maaragtay amba korona waaya markaan meesha ugu imid su-aasha ugu dambaysa hadda halkee baad joogtaa maxaad gacanta ku haysaa hadda waxaan ku suganaa shaqadeydii howl habeennimo wataa marka insha allahu waa ku guda jiraa waana raadiyo haya cadowgii iyo dhibaatada geystaan raadiyo haya taliyaha ciidamada booliiska ee jowhar maxamed siyaad cali canjeex oo u waramayey haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maalin kadib markii labaatankii bishan xafiiska loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka master donald trump ayaa waxaa shalay ilaa xalay qabsaday magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha cusub gundhiga dibadbaxyadan waxa ay ahaayeen halkii lagu dhaariyey madaxweyne trump oo dad ka kala yimid gobolada dalka oo boqolaal kun oo dumar ay hormood u yihiin lagu soo bandhigay dibadbax wax weyn dibadbax weyn aan idhaahde oo ilaa xalay socday haddaba dadkii dibadbaxaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa dad soomaalida maraykanka ah oo qaarkood ka kala yimid gobolada dalkan ee kala duwan saare cabdi axmed ayaa dhowr qof oo kuwaasi ka mid a la xiriirtay warbixintan ayayna nooga diyaarisay kadib dhaarintii madaxweyne donald trump ee loo dhaariyey xafiiska xudunta magaalada washington waxaa harqiyey dibadbaxyadan oo ay qabanqaabadooda lahaayeen boqolaal kun oo dumara dadka banaanbaxyadan dhigaya oo qaar ka mida kasoo mudaaharaad tegay gobollo badan oo dalkan maraykanka ah waxaa mudaaharaadyadoodan ay isku ballansanayeen bilihii lasoo dhaafay iyadoo ujeedkooduna u ahaa inay isugu yimaadaan bartamaha magaalada washington waxaa dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaana dalkan maraykanka ee fanaaniinta siyaasiyiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dadka oo iyagu ku soo bandhigay aragtidooda fariineed wejiga hore ee aqalka capital hillka oo ah halkii lagu dhaariyey madaxweyne donald trump soomaalida oo ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee maraykanka ayaa trump tabashadooda ay u hayeen hadladii intii ay socdeen doorashooyinkii dalkan maraykanka waxa ay ka qayb galeen banaanbaxaasi hibaaq ibraahim axmed iyo aabaheed iyo walaasheedba waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka yimid gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington hibaaq axmed alii dhahaa waa gartay hibaaq maxaad u timid dhiisii waxaan u imaaday inaan oo, u dagaalmo dumaarka xaquuqooda marka dareenkaaga siduu ahaa inaad meesha imaaday maxaa rabnay ina oo naagaha oo trump oo ceynayo ina oo like to fight for them to fight for our rights waa tahay hibaaq yaa kula socday maxaa ila socday walaashayda aabahayga iyo saaxiibtayda marka hadda aabbaha ma ii dhiibi kartaa daqiiqad haa ku dibi karaa waaye halo waa gartay hibaaq aabaheed ayaa tahay maxaad u tagteen dibadbaxa maanta in inaad kaga qayb gashaan marka hore waxaan rabay inaan kuu sheego aniga hibaaqba electionka waan ka qayb galnay waxaan aan aada ugu hanweyneen hillary clinton inay soo baxdo oo aanu dooranay oo aan u cadaynay ha yeeshee nation waa dimuqraasiya waxaa ku guuleystay trump ha yeeshee waxaan kasoo horjeednaa trump iyo waxa uu ka taagan yahay in caafimaadkii uu rabo inuu gooyo in uu keenay inuu dadkii kala saaro waddanka maanta aada u kala dhantaalan yahay waxaanu kasoo horjeednaa eh, sida uu muslimka oo kale uga soo horjeestay ama uu cambaareeyey isagoon sabab weyn u hayn gaar ahaan soomaali americanka degan ah, minnesota iyo iyo maine waxa uu ka sheegay aadaan uga soo horjeednaa marka waxaan rabnaa oo keliya in aan muujino waxyaabaha aan kasoo horjeedno waa gartay waxaa jirta in een, maaragtay dad fara badan ay dibadbaxan ka soo qayb galeen muxuu codkiina soo kordhin karaa ayay kula tahay wuxuu soo kordhin karaa in uu garto muddo dheer uu soo socday een, electionka ee campaignkan uu soo socday hadda madaxweynihuu noqday in uu garto intanoo qof isaga oo marka ugu horreysaba looga cod badnaa codka dadka shacabka ah in uu garto in dadkii weli ay ka mudunsan yihiin si uu dib isugu noqdo oo siyaasadihiisa qaar u ka bedelo saasaan rajaynaya ka sokow siyaasadda donald trump ee xagga dumarka iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay waxaa haddana jira kuwo kale oo ku diidan qaar ka mid a hadalladiisii xanafta lahaa trump intii ay socoto doorashadii dibadbaxyadanina waxay ahaayeen kuwo fariin isaga u ah sidaasi waxaa tiri ayaan sheekh oo ka mid ahay dibadbaxayaashii ka yimid magaaladan washington dhexdeeda Ah, xalay iyo shalay waxaa soo baxay ilaa shan boqol oo kun oo qofa eh, dumar rag ah, dhalinyaro ah, dad odayaal habro baa eh, kasoo qayb galay banaanbaxda magaalada washington d c waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dadka muxuu ahaa ujeedkooda fariinta ay gudbinayaan dadka maxay ahayd waa dadka waxay waxa mu- fariinta ugu muhiimsaneed waxay ahayd inay dadku waxay yidhaahdeen inay dee ah, donald trump inuu ahayn madaxweynaha cadaalad ku socda ah, qof fiican inuu ahayn oo xaqa ku socda ma aha dadka soo banaan baxay shalay iyo xalay waxay ka xanaaqsanayeen een, fariinta ugu muhiimsaneed ee ahayd waxay ah, la waxay kasoo horjeedeen trump oo yidhaahdeen cadaalad yani nin cadaalad ku socda ma aha nin xaq dhowra xuquuqda een, dumarka ma aha markaana waxay yidhaahdeen dee waxaan nahay dad soo baxay waxaan rabnaa inuu madaxweynaha maraykanka donald trump inuu ogaado inaan anagu een, maxaa yidhahdaa we're gonna make sure inuu eh, xuquuqdeena xaq dhowro maadaama aad tahay gabar da'yar een, maxaa laftirkaaga ku damqay oo dibadbaxa inaad kusoo biirto kugu qasbay well runt run ahaantii anudeed waxaan ahay qof dhalinyaro ah waxaan ahay qof soomaaliyad ah inan soomaaliyeed inan inkastoo aan am- ah, american citizen aan ahay laakiin qof madow baan ahay qof muslima baan ahay xuquuq baan leeyahay ninkani rabay inuu uu rabay ninkani ninkani madaxweynaha maraykanka ah ah, uma eka qof ah, xaqa ku socda oo dadka xaqooda xaq dhowraya ma aha so waxay ahayd inuu inaan anigu deed kasoo qayb galo dadka banaanbaxaya ma ah shalay iyo xalay and inaan codkayga la maqlo banaanbaxyadan ayaa waxa ay shalay ilaa iyo xalay ay kala xirxireen dhammaan waddooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada washington waxaana inta badan la arkayay gaadiidka booliiska iyo ciidamada oo sugaya ammaanka gaaf wareegayana goobaha dadku ay ku badan yihiin ee banaanbaxyada ay ka socdeen inkastoo dibadbaxyadan ay ahaayeen kuwo xalay iyo shalayba xirxiray dhammaanba waddooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada washington ayaa haddana dadka dibadbaxa dhigaya oo dumar u badnaa waxa ay wateen boorar cid kastaba ay ku soo qoratay waxa iyada sida gaarka ah ay ugu doonayso inay u soo bandhigto oo ay ku doonayso inay trump ku tusto waxa ay kaga soo horjeedo waxaana banaanbaxani u imaanayaa maalin uun kadib markii xafiiska loo dhaariyey madaxweyne donald j trump wuxuuse badanaa ahaa banaanbaxan mid amni ah oo dadku socod dheer ay ku marayeen waddooyinka inkastoo xalay fiidkii maray ahayd magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka shaashadaha caalamka laga arkaya iyadoo dibadbaxyadu ay kusii fidayaan aaday mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixinta inoo soo diyaarisay islamarkaa inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale waxaa jira dadaal dheeraada oo ay muujinayaan dadka laga tirada badan yahay ee dalkan maraykanka oo ku aada sidii ay kaalin firfircoon uga qaadan lahaayeen hannaanka dimuqraadiyadda iyo hanashada codadka dadweynaha soomaalida ku nool gobolka minnesota ayaa horey ugu guulaysatay inay golaha sharci dejinta ee gobolkaasi ay ka mid noqoto oo waxaa noqotay ilhaan cumar oo noqonaysa haweeneydii ugu horreysa muslimad ahayd uguna horreysa oo ku guulaysato xubinnimada golaha cabdulqaadir xasan oo ka mida dhallinyarada soomaalida ee maraykanka ayaa ka mida musharaxiinta u tartamaya xubinnimada guddiga maamula goobaha danta guud ee lagu nasto iyo barnaamijyada waxbarashada ee guud ahaanba magaalada minneabolis ee gobolkaasi minnesota waxaana lagu qabtay gobolkaasi munaasabad loogu talagalay taageerada musharaxnimada cabdulqaadir xasan waxaana halkaasi kula kulmay wariyaha v o eda ee gobolkaasi maxamuud mascade oo ka wareysta sababaha ku dhilaya in uu isu soo sharaxo asaga
waxa igu kalifay lix sano ka horeya waxaa qoray sharci oo transportation eh oo sharcigaasna muxuu ahaa mu- in in loo sameeyo basaska meelaha istaagaan in hid loo sameeyo si maakin oo hooyadeena maxay ahayd isagana targeta ka shaqayni jirtay maadaama public transitka isticmaali jirtay anigana ha- in, ah, high school marka aadayay maxaa isticmaali jirtay public transitka dhibaatooyin badanaa ka qabnay oo maadaama meel qabow ina- inoo maakin inoo helno meel kuleel leh macnaha marka sharciga maxaa geeyey in house uu soo baasgareeyey sanadkaa geeyey in waa la reject gareeyey Waa la in diiday, waa la- waa la diiday ha marka in- maxaad raadinaysa in meelaha loo sameeyo meel kulul oo dadku markay baska sugayaan meel kulul ay noqoto ha ma in markuu jiro in qabowga in loo sameeyo marka sharciga markii la- in uu- in uu du- uu gali waayey maakin uu in successful noqon waayey ayaa maalintaas ayaa waxaa go'aansan inaa in ka qayb galo in in xaafad in communityga inaa wax ka qabto differencekii arabina arko maakin isag wax isbedelka arabina arko inaa wax ka qabto aan soo istaago marka maal- maalintaas ay ugu horeysay in xaafadda neighborhoodkaygaa galay in waxaa ka noqda board of directors waa sii socday in somali caucus chair aan noqday outreach officer sanad oo maxaa sanad districtgayga ahaa d f lka xisbiga dimuqraadiga markii lii doortay last year gudoomiyaha xaafadda markii lii doortay afartan iyo afar kun ayaa maxaa siiyey bi- in park oo xaafadda u dhow maadaama uu helaynin no dhaqaale fiican yacni xaafaddiina aad ka ololaysa inay eh, ay meel marayaan in lacagtaasi xaafadda la geliyo aad iyo aad Eh, waa garta Eh, waxaad iga warantaa marka eh, marka la leeyahay eh, guddiga maamulaya eh, garoommada bulshadu ay ku ciyaarto eh, jardiinooyinka nasashada iyo waxyaabaha la xidhiira Eh, hawsha aad qabataan iyo sida aad bulshada ugu adeegaysaan haddii aad nala wadaagto guddiga shaqaday qabtaan waxaa waaye in, ah, waxay u advocate gareeyaan in lacagta soo galayso districtga iyo waxay in, balangareeyaan in wixii uu baahan yahay meelaha nasashada oo districtga ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay eh, adigu aad isleedahay eh, sababta aad u gelayso oo ah guddigan eh, ama dadka soomaaliyeed ee deegaanka aad joogto ama xaafadahan aad ka sharaxan tahay ay u baahan yihiin eh, maskaxda kaaga jira oo aad isleedahay haddii aad guulaysato waxaas wax ka qabanaysaa maxaa ka mid ah?
waa midda ugu weyn horta midda ugu horeysa waa maxaa waaye accessibility waxay dhahaan xaafadaha aan deganahay communityga inu aniga aan deganahay ma haystaan xaq inu an equality waxaa la dhaho access ma haystaan mida kale caruurta waa inay haystaan kaarar maakan ay ku galaan inaa joojiyaan rabaa oo carruur- ay hadday degan yihiin xaafadda address ay haystaan inay isticmaali karaan Ah, midda labaad in loo sameeyo community gardens waxay dhahaan si ay u bartaan maakan oo sida loo abuuro beeraha midda saddexaad oo ah een, ah, programmyo after school iyo sportska in loo helo yacni caruurta waxbarashada in laga caawiyo aad aad iyo aad taa in caruurta wax laga caabiyo oo wax kasta ay u baahan yihiin oo la siiyo caruurta Ee, hadda waxaad ka dhawaaqday inaad eh, gelayso tartanka ololaha doorashada gormay bilaabanaysaa doorashadu Ee, gormayna soo gabagaboobeysaa doorashada weyn waxay dhacaysaa november 7 2017 laakiin hadda waxaa een, waxaa jira process la dhaho een, ah, prison caucuses iyo een, xisbiga si aa u hesho een, ah, nomination iyo xisbi si ay ku taageeraan si lagu doorto inaa xisbi ka soo baxdo waaye Een, marka een, no- een, november 4th ayaa dadka soo baxayaan waxay noqon doonaa ergo ergahaas oo aadi doona june 24th oo dooran doonaan een, mayorka iyo park board commissionerska halkan waxaa joogtay oo dadkii ku taageeraya ka mid ahayd ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee golaha koongareeska gasha in ilhaan ay adigu wiil dhallinyaro ah doorashadii ugu horreysay tartanka ugu horreysay aad u gasho ay kuu timaado ku taageerto maxay kaaga dhiganta ilhaan een, aniga ayadayno eh, wax badan isla shaqaynay dadkii maxay ahayd anigoo yar ay dhihi jiray isaga waxaan ino inaa caabiso waa isla shaqayni jirnay 2013 ayaa maxay ino een, Somali caucuska ayaa vice chair ayadoo kale maxay dhahday vice chairka inaa soo gasho waay Soomaalida markaas ayaa waxaa la ii doortay een, gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Een, maadaama maalin wax badan isla soo shaqaynay een, campaign-keedana ayno maakan ii sheeg uu- ay raadinaysay een, xisbiga dimuqraadiga een, waxyaalo badan history baan isla lahaynay I see her as my big sister aniga dhallinyarada soomaaliyeed adiga kula eg ama eh, kaa yar ama magaalada joogan maxay maxay u arki karayaan inaad adigu soo baxdo ama aad tartamayso ama aragti eh, ah inaad eh, hannaanka siyaasadda ee magaaladan ka qayb qaadato ah والله هداف فيرس هولك waxaa soo buuxiyay waxay ahayn dhalinyaro een ah, oo oo een hami leh oo arkeen maakan in- in in- inspiration een ah, maakan ins- een ah, maakan isageen oo wax baran doono een ah, ka arkayo waxna ka baran doonaan een ah, oo fahmi doono maakan isag muhiimka ay leedahay inay dadka ay maakan ay ka qabsadaan wax min een wadanka ay degan yihiin ay wax ka qabtaan raje intee lag baad ka qabtaa xisbiga dimuqraadigu inay ku oggolaadaan ama ay- aad noqotid qofkay u dirsanayaan inuu galo golahan eh, loo tartamayo xisbiga dimuqraadiga aad iyo aad aan ugu raj- rajadooda aad ay u weyn tahay Een, maadaama aan ahay nin waqti badan soo geliya xisbiga laakiin saas ay tahay een, waqti badanaa gelinayaa everyday every weekend waxaa tagaa coffee shop iyo neighborhoodka een, waxaa tagaa miirinyaasha een, xisbiga dimuqraadiga marka everyday waa inaan weydiiyo aniga markan ii sheeg maadaama aan waqti badan soo geliyey ah, I have to st- I still have to do the work ergada xisbiga dimuqraadigu ay kaaga baahan yihiin si ay kuu dirsadaan waa imise waxaa loo baahan yahay boqol sagaashan iyo afar Een, ah, boqol sagaashan iyo afar maxaa la rabaa sixty percent inaa helo si maakan oo aan ah, endorsement ay endorse gareeyaan Een, ah, so one hundred seventeen aa laga baahan yahay boqol iyo toban dabo ma heli kartaa aad iyo aad waa waqti kastaa gelinaya wax kastaa u huraya in- in- si aa u helo boqol iyo toban dabada ayaad ku tashanaysaa ma soomaalida mase dadkaan soomaalida ahayn والله dadka way wada degan yihiin een, ah, haddii ay noqoto een, ah, min- een, Soomaali hadday noqoto hadday noqoto een, African Americans hadday noqoto een, ah, dadka oo ajne dad kale nala degan Een, anigu waqti badanaa gelinaya anigoo een, ah, dad kulli isku si u dha- oo la dhaqmanayo
cabdulqaadir xasan oo ka mid a dhallinyarada soomaalida maraykanka waa musharax u tartamaya xubinimada guddiga maamulka goobaha danta guud ee lagu naste minnesota wuxuuna ugu waramayay magaaladaasi minneabolis wariyaha v o eda halkaasi maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa v o a washington bal xuseen barrow intaanan ku dhihin qodobadii wararkayaga oo na xasuusa annaga iyo dadweynaha waxaa socday ilaa shalay ee banaanbaxyo ilaa iyo xalayto guud ahaan magaalada markaad meelo ka mida tagtid een, waxaa la arkaya raadadka xataa dibadbaxyadaas ay reebeen Een, bal iga waran adigu bal aragtidaada weli ma Wa- ka xirantay waddada aad u marleed gurigaaga horta laba jeer buu iga xirantay markii eh, madaxweyne donald trump loo dhaarinayay xilka ee caleemasaarkiisa Mhm.
iyo tii ka dambeysay habeenkii xalay ahayd ilaa shalay galabtii oo een, haween badan oo iyo dadka haweenka taageero rag iyo dumarba leh ay iskugu soo baxeen taana adiga warbixin ka sameeyo oo bal inooga warrami kara waa sidaasi eh een, xuseenow anigana sidaasoo kaleeto kolley dabcan een, wariyaasha v o eda halkan way ku adkeyd inay soo galaan kumanaan iyo kumanaan dada oo ka kala yimid daafaha caalamka boqolaal kun oo haween ayaa maanta banaanbaxaayay shalayta sidoo kale cali masaarki ayay ahayd marka waxay ahayd maalmo mashquul badan oo raadadkooda weli laga sii arki karo magaaladan washington waad mahadsantahay saar ani iyo adiga dhegeystayaashana haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan ugu talagalnay waa cododkii fanaaniinta cabdu xamar qoodh iyo weliba fanaanada nimco jaamac oo inagu luqayn doona heestii jamiila
kan qabaxayo jaagadan fadhi jiray jiridyahay aan kaga tegay jidhka quruxdii kama jabin jaahad madin jidhka quruxdii kama jabin jaahad madin kan ka baxayo jaagadan fadhi jiray jiryahay aan kaga tegay jidhka quruxdii kama jabin jidhka quruxdii kama jabin jaahad madin waad seejinaya raagay jirmiyaan kugu din kala jeestelamo mana jila ururtiye makunta lagaaj warkayga warkayga jagacsi warkayga warkayga jagacsi waad seejinaya raagay jirmiyaan kugu din kala jeestelamu mana jila ururtiye makunta lagaaji warkayga warkayga jagacsi warkayga warkayga jagacsi
cododkaasi baxsan ee cabdow iyo nimco jaamaca dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadanba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.